wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegaya in askari ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed oo saacadihii lasoo dhaafay magaaladaasi ku dilay nin u shaqaynayay hay-ad maxalli ah oo lagu magacaabo jubba foundation ninkan la dilay ayaa lagu magacaabi jiray abshir xasan cabdiraxmaan abshir gaab wuxuu falkan dilka ah ka dhacay gudaha xafiiskiisa sida ay xoguhu ku waramayaan wararka ayaa intaasi ku daraya in ninka la dilay iyo askariga ay murmeen taasina ay keentay in falkan uu ku dhaqaaqo ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa dhiigga dadka rayidka ah iskaga daadiya si macno darro ah iyadoo aysan jirin cid kula xisaabtamaysa dhibaatooyinkan xanuunka badan ay u geysanayaan bulshada